saacadihii lasoo dhaafay waxaa dagaalo xoogan ay ka dhaceen qaybo ka mid ah ismaamulka maxarada kaasoo dhex maray ciidamada militariga etoobiya iyo kuwa kooxda fano oo ah maleeshiyaad ka soo jeeda gobolkaas islamarkaana gebi ahaanba ka biyadiidsan maamulka oo hogaamiya abiy axmed dagaaladan xoogooda ayaa ka dhacay wadada weyn ee xidhiirsa magaalooyinka debretabor iyo nefesa muwija ee ka tirsan gobolka maxarada waxaana lagu soo waramayaa in jab lixaada la gaarsiiyey ciidamada militariga dowladda etoobiya warbaahinta ka howlgasha gobolka ee soo tabinaysa wararka dagaalada halkaas ka dhacaya ee dhex maraya ciidamada etoobiya iyo kuwa kooxda fano ayaa sheegaya in ciidamada militariga etoobiya ay dagaalada ku gaareen dhimasho iyo dhaawac ay tobanaan askari kaga noqdeen ilaa iyo laba guuto oo ciidan ah ayaa la sheegay inay xilligan ku sugan yihiin mandiqada lagu dagaalamay ayna suurtagal tahay in mar kale uu qarxo dagaal foolka fool ah oo ay fooda isku daraan ciidamada etoobiya iyo kuwa fano maleeshiyaadka fano ayaa sheegay in dagaaladan dhacay ay ka furteen hub iyo saanado militariga kuwa ciidanka ah dagaalka etoobiya ayaa u muuqda mid sii fidaya islamarkaana ay adag tahay in lasoo afjaro dhinacyada dagaalamaya ayaana mid weliba waxa u helan yahay inuu jab gaarsiiyo cadowgiisa oo uga imaanaya maleeshiyaadka hubaysan ee diidan maamulka u hogaamiya abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya